mobelada qur-aanka lagu duubto nacam waa su-aal muhima mobelada horta waxaan ka digayaa marka hore intaanan qur-aanka u iman in hees lagu duubto dhalinyarka hadda ugu fara badan iyo muusig iyo waxyaaba lamida heesku sideedii xaaraan u tahay gaar ahaan marka ay muusigga wadato marka qofkii muslimka ahaa in mobilkiisi uu ku duubaa uma banaano waayo inuu dhegaysto dee arrintaas dhegtiisa ay kusoo dhacdo ayaa ka dhalanaysa mararka qaarkood waxaa ceebta kamida masaajid iyadoo lagu jiro salaad lagu jiro inuu mobil soo dhaco heesa ay ka socoto iyo muusig nacam dadka qaarkood baa markaa mar haddii heesi iyo muusigii la diiday mian qur-aan ma ku duubta sudays miyan ku duubta ama shuray taa lafteeda ahlucilmigu waa diideen allajina daaima lilifta ilmamlaka alcarabiya sacuudiya fatway kao saareen waa diideen sababta lagu diidayna waxay tahay mobilkaaga qur-aan waad ku duuban kartaa si aada uga dhegaysato canjalad ahaan oo kale dee inaad u isticmaasho ama sida m b three-ga laakiin qur-aan ujeedadaadu ay tahay inuu ogeysiis un kuu noqdo ogeysiis mujarad ogeysiis mar allaale markuu soo dhaco qur-aanka uu yaro daarmo markiiba halow aad ka aada ku bedesho habeen qur-aanka aad ka dhegaysan lahayd taa culimadu waa diidan leanna hada istikfaar fi lqur-aan waa qur-aankii oo qofku uu yaraystay kalaamki ilahay aad mujarad ogeysiis aad u isticmaashay qur-aankana taa lama ogola waa inaad dhegaysato markaad dhegaysanayso weliba aad ku dhegaysato bitajabur inaad macaanidiisa aad ufiirsato iimaan iyo khushuuc uu ku ziyaadiyo marka arrinta noocaasiya taas ayaa culimadu ay ku diideen marka mobilada qur-aan yaan lagu duubin codadkan caadigaa ay muusigna aan ahaynun waa inuu qofku uu doorto